iyadoo muddo dheer shisheeye u aruursanayay khayraadka badda soomaaliya sida kalluunka iyo waxyaabaha la halmaalaa islamarkaana si aad ugu manaafacaadayay ayaa dowladda federaalka ay ugu xayqiraysaa arrintaasi in ay sii laballixaadsanayso ninka ku magacaaban xeerilaalayaha dowladda federaalka ah ayaa isaga oo muqdisho ka hadlayay waxa uu sheegay in musiibo qaran ay tahay arrinta gurashada khayraadka badda soomaaliya waxa uu intaasi ku daray arrintu inaanay kalluumaysi keliya ay ahayn ee xaalufin lagu hayo kalluunka haddaba haddii aad ka warhaysid iyo haddaada ka warhaynba kalluumaysiga sharci darrada ah soomaaliya waxa uu yahay musiibo qaran oo musiibooyinka waaweyn ee soomaaliya kheyraadkeeda ka jira midda ugu weyn haddaysan ahayn tan koowaad ama tan labaad markaan leeyahay musiibo weeye waxa weeye kheyraadkaas ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey baddeena waxaa ka faa'iideysta shi sharci darro ah biyaha soomaaliya ay leedahayna ku dhex jira dadyow kaleeto usoo shaqo tagay inay xeebaha soomaaliya ay ka qaataan kheyraadka kala duwan ilaahay ku manaystay welibana ay nabaad guuriyaan asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dadka xaalufinta badda ku haya ama kalluumaysiga sharci darrada wada aanay ahayn shisheeye oo keliya ee soomaaliya ay ku jirto sida muuqatana arrinkaasi waxa uula jeedaa xubno ka tirsan dowladda federaalka ah oo in shisheeyuhu ay si sharci darra u kalluumaystaan u saxiixay badda soomaaliya ayaa waxaa dhooban maraakiib tiro badan kuwaasoo qaarkood la sheegayo in shabaago waaweyn ay jiidayaan halka kuwa kalena la leeyahay oo waxaa ku xiran warshado kalluunka islamarkiiba warshadaynaya shisheeyaha ayaa lacag tiro badan oo dollara waxa uu ka sameeyaa badda soomaaliya xilli ay ka baahan yihiin dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah iyagoo iskale arrintani waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan murankii badda ee u dhexeeya kenya iyo dowladda federaalka ah ay go-aan ka gaartay maxkamad shisheeye taas oo kenya u xugmisay qayb ka mida badda soomaaliya kenya inkastoo qayb badda soomaaliya ka mida la siiyey haddana arrintaasi kuma qancin waxaanay sheegtay inaanay aqoonsanayn go-aanka ka soo baxay maxkamadda